asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qoysaska degmada dugsiga winuski qofka idin soo wacay waa dhaalib matalaya agaasimaha guud ee iskuulka winuski shon mcminen akhbaar badan oo muhiim ah ayaan rabaa inaan idinla wadaago midda koowaad cashara qeybinta wareega kale waa beri oo ah jim oo taariikhduna tahay bisha abriil toddoba iyo tobanteeda saacadaha casharada la qeybin doono waa saddex saac subaxnimo ilaa iyo shan saac subaxnimo casharada waxaa lagu qeybin doonaa meesha cuntada laga qeybiyo oo u dhow gurigaada meesha aada hore uga soo qaadan jirtay casharada hadday ahayd winuski family center oo brian community center ama dugsiga winuski ardayda kindergarden ilaa iyo fasalada afaraad aybado iyo kombyuutaro ayaa la siin doonaa macalimiinta middle school iyo kuwa high school ayagaa ardaydooda u sheegi doonaa haddii cashar loo qeybin doono waa muhiim inaad ayaalkaada casharadooda usoo qaadeed si waxbarashadooda u socoto tan labaad qudaarna waa la bixin doonaa beri qudaarta waxaa keliya lagu bixin doonaa iskuulka inta u dhexeysa saddex saac ilaa iyo afar saac subaxnimo tan saddexaad wakaalada waxbarashada vermont ayaa ku amartay dhammaan iskuulada inay raacaan hal jadwal sidaas awgeed bishan abriil labaatankeeda ilaa iyo afar iyo labaatankeeda waa fasax macalimiinta way nasan doonaan ardayduna wax cashar inay sameeyaan loogama baahnaa waxaanu dhammaan waalidiinta iyo ardaydaba ku dhiiragelinaynaa inay nastaan asbuucan fadlan xusuusnaada kalfogaanshaha xilliga fasaxa fadlan ogaada waxaa dowladda dadka faraysa qof kasta uu bannaanka u bixi rabo inuu isticmaalo maaskaro tan afaraad cunto bixista way sii socon doontaa xilliga fasaxa ardayda waa la siin doonaa cuntada laakiin jadwalka cuntada cunto bixista waxaa isu bedeli doonaa isniin arbaco iyo jimco saacadaha cunto bixistu waa saddex saac ilaa iyo afar saac subaxnimo cunto bixista sida caadiga u ahayd waxaa laga kala bixin doonaa isla saddexdii meelood rugta o'brian center winuski family center iyo iskuulka winuski ardayda labalaba jeer ayaa la siin doonaa cuntada maalinta isniinta iyo arbacada jimcahana saddex jeer haddaad su-aal qabteed fadlan la xiriir xiriiryaha iskuulka waad mahadsan tihiin habeen wacan oo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu